aqoonsiwaansigan oo lagu soo gabagabiyey magaalada gaalkacyo ayaa waxaa diradda lagu saaray horumarinta shaqooyinka ay hayaan guddiga nabadda gobolka mudug ee puntland iyo galmudug waxaa la isku dhaafay fikiro iyo xalal la xidhiidha sidii loo xojin lahaa nabadda iyo wada shaqaynta ka dhexaysa maamulada puntland iyo galmudug intii lagu guda jiray aqoonsiwaansiga ayaa waxaa si gaara looga hadalay arrimo la xidhiidha kaxoojinta wadajirka iyo iskaashiga guddiga nabadda gobolka mudug labada dhinac taasoo kaalin muhiim ka qaadanaysa oo yareynta khilaafaadka iyo xalinta gobolka mudug waxaa sidoo kale la falanqeeyey horumarinta iyo taageerada la siin karo bulshada iyo sidii loogu abuuri lahaa fursado shaqo oo bulshada ka faa'iidaysan karaan aqoonsiwaansiga ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay-adda c b d oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug puntland xiritaanka tababarka la xiriira ka shaqaynta nabadda gobolka mudug ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay xubnaha ka socda guddiga ka qaybgalta tababarka iyagoona sheegay inay waxay ka faa'iideen kula shaqayn doonaan gobolka mudug iyo sidii loogu xalin lahaa dhibaatooyinka jira la xiriira nabadda iyo sidoo kale dibudhiska gobolka mudug ee galmudug ee puntland waxaana ka faa'iidnay runtii waxaa la birtu markay afbeesho waa la soofeeyaa soofaan ka faa'iidnay waxayna loo faa'iideeyey wixii aan ka shaqayn jirnay oo nalaku dhiirigeliyey oo ay ka mid tahay nabadda qaabka looga shaqeeyo isdhexgalka bulshada odayaasha dhinac kastaba ahaadeene sida maaragtay labada dhinacoo kale markay isku yimaadaan isdhexgalka looga shaqeeyo
oo hay-adda c b d ay noogu qabanaysay siminaarka aadka u qiimaha badan halka kan waxyaabo uwa badan baannu ka barannay haddaannu nahay odayaashii nabadda odayaashii dhaqanka cashiradii ay noo soo bandhigeen badanaaba waa kuwii aannu ku shaqayn jirnay annaguna waxaan ku dadaalaa nabadgelyadaas siday aanu u taabagelin odayaashu annaguna aan u helinahayn ciidan midnimo iyo sharaf nagu hogaamiya garabna nagu siiya nabadgelyada waxaan ku baaqaynaa galmudug iyo buntlandba odayaasheennu ballanna qaadaynaa xiriir wada jira iyo sinaan iyo cadaalad inaan ku fulino yaas ay u magacaabeen qayb ka mida ayaa seminaarku saddex maalmood halkan uga socday insha allahna waxaa naloo sheegay si wada jira inay u kulmi doonaan guddiyadu haddii ilaahay qadaro casharada aan ka baranana waa kuwa aan isleenahay wax badan bay ka bedeli doonaan ama kalsooni dhiska ha noqoto ama nabadgelyada gobolka ha noqotee casharo aan isleenahay haddii la dabaqo oo la dhaqangeliyo waxay u noqon doonaan bays ama sal lagu soo afjara xasradaha gobolka ka jira
aqoonsiwaasigan ka shaqaynta nabadda gobolka mudug ayaa waxaa soo xiriyay gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdulqaadir cabdulla bareexaan waxa uuna guddiga kula darmay inay ka shaqeeyaan horumarinta nabadda gobolka mudug ee puntland ee galmudug reer galmudug aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa waa hubaa inay ka faa'iidaysteen oo si fiican uga faa'iidaysteen ama ha noqoto dibu heshiisiinta ama ha noqoto horumarinta ama ha noqoto la shaqaynta maamulada sidaad uga faa'iidaysateen waan idinku bogaadinahayaa guddigani waa guddi dhaxalgal ah ay madaxweynayaashu ay ogyihiin wasaaradaha arrimaha gudaha ay ogyihiin maamuladuna ay ogyihiin waa guddi runtii looga fadhiyo gobolkan mudug dib u heshiisiintiisa bari iyo galbeed iyo wax kasta oo ka dhacay iyo gudahaba horena waa ugu howlanaayeen haddana waxaa runtii loo soofeeyey waxna loo baray sidii wixii yaroo ka dhimanna ay maxaanku idhaahdaa u dhammaystiri lahaayeen maamulada galmudug ee puntland iyo guddiga ka shaqaynta nabadgelyada gobolka mudug ayaa waxay ka holayeen sidii loo xoojin lahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka mudug taasoo qayb muhiima ka qaadanaysa sidii loo hamarleh magaalada galkacyo ayna isku dhexgeli lahaayeen bulshada labada dhinac ee ka kala tirsan maamulada puntland ee galmudug iyadoona odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan loo qorto bar la xiriira sidii loo xoojin lahaa nabadda isdhexgalka bulshada gobolka mudug